agaasimaha waaxda fayadhowrka ee dowlada hoose ee magaalada boosaaso cabdixakiin muumin maxamed oo shir jira ay ku qabtay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa sheegay in dowlada hoose ay gacanta kusoo dhigtay timir dhacday timirtan dhacday ayaa lagu iibinaya qaar kamid ah suuqyada magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari agaasimaha waaxda fayadhowrka ee dowlada hoose ee magaalada boosaaso cabdixakiin muumin maxamed ayaa ugu horeynka warbixiyey timirta dhacday ee lagu soo qabtay suuqyada magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxaan rabnaa wax yaroo waraysiya inaanu siino dadka ku nool degmada boosaaso gaar ahaan ganacsatada aan uga digaynaa alaabaha dhacay iyo badeecadaha dhacay ay caadaysteen inay keenaan waxaan qabanay shalay oo khamiis ah timir waqtigeedu dhacay oo aanu hadeertaan kaliibkeeda inan tusi doono insha allah ganacsatadii lahaydna waa heli doonaa waxaana marin doonana ciqaabta ay leeyihiin intaana waxaan sugaynay ganacsatadii lahayd waa noo iman waayeen dabeedna waan keennay dowladda hoose hadeertaan waa annaga joogna xafiiskii fayadhowrka insha allah waxaan uga digayaa dadkaas timirta iyo waxyaalaha dhacay keena ganacsatada isku mid maaha in ay ka wantoomaan waxyaalaha maadaama aan nahay madaxa fayadhowrka dowladda hoose insha allah waxaan ka waantoodaynaa oon ummadda shacabka u sheegaynaa inaan uga digno waxyaalaha dhacay iyo badeecadahaas oo dhan xanuuno badan ay ka qaadayaan insha allah waxaan rabnaa markayd halkaa inaan dignin uga dirno ganacsatada reer puntland inaan gaar ahaan kuwa boosaasood in ay ka waantoobaan alaabahan dhacay waxaan uga digaynaa dadweynaha ku nool degmada boosaaso gaar ahaan ganacsatada ee dekada boosaaso wax kala soo degta in ay ka waantoobaan badeecadaha wakhtigoodu dhow yahay iyo kuwa dhacay oo ay dadka u keenayaan soo qabashada timirtan ayaa waxa ay u noqon kartaa kahortaga agabka dhace ee laga soo dejiyo dekada magaalada boosaaso kaas oo lagu iibiyo suuqyada magaalada boosaaso halka qaar kalena loo iibgeeyo suuqyada kale ee magaalooyinka dalka